ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sagaalka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka warbixisay silsilado howlgallo ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dalalka maali iyo burkina faso mu'asasada azallaaqa oo faafisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar dhowaan ka dhacay gudaha dalka burkina faso kaasoo lagu laayay ciidamo ka tirsan xukuumadda dalkaas mu'asasada alkataa'ib oo weli wada baahinta muuqaale ay ka soo diyaarisay shirweynihii dhowaan u soo gebagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo dowladda itoobiya iyo kooxda t b l f oo heshiis xabadjoojin ah kala saxiixday qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka mujaahidiinta alqaacida ee ka jihaada mandiqadda saaxilka ee qaaradda afrika ayaa sare u qaaday camaliyaadka ay ku naafaynayaan shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh ee dagaalka kula jira muslimiinta tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ayay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qaaday weeraro laayaan ah oo lagu beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda maali iyo kuwa burkina faso sidoo kale mujaahidiinta ayaa weeraro dhabagal ah u dhigay kolonyo maleeshiyaad ka tirsan calooshoodu shaqaystayaasha ajaaniibta ah ee loo yaqaano fagnar mu'asasada azallaaqa ayaa faafisay warbixin kooban oo lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weeraro culus oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen mandiqada boogal ee waqooyiga dalka maali ciidamada xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka fagnar ayaa bilaabay inay dhacaan xoolaha ay dhaqdaan qabaa'ilka muslimiinta ansaarta ah ee u gargaaraya mujaahidiinta kana dhiidhiyey gumaysiga ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa jimcihii lasoo dhaafay weeraray goob ay xoolo booli ah ku haysteen ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka calooshoodushaqaystayaasha fagnar maalinnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay ay mujaahidiinta weerar kamiin ah u dhigeen ciidamada dowladda riddada maali iyo maleeshiyaadka calooshoodushaqaystayaasha fagnar waxayna kasoo dhiciyeen hantidii muslimiinta ee ay boobeen ayaa lagu yidhi bayaanka azallaaqa ayaa sheegtay in dagaal culus oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamada huwanta ah kaasoo ka dhacay mandiqada loo yaqaano baadjaar ee gudaha dalka maali waxaana ka dhashay in ciidamada huwanta ah ay dabada jeediyaan kadibna ay isaga cararaan dhammaan xoolihii ay soo dhaceen mujaahidiinta waxay sheegeen in qabaa'ilka muslimiinta ah ay u soo celiyeen kumanaan neef oo isugu jira ari iyo lo islamarkaana ay soo furteen hub iyo mootooyin ay ka carareen ciidamada huwanta ah nusratulislaam walmuslimiin ayaa ciidamada dowladda maali iyo kuwa fagnar ku eedaysay inay geysanayaan falal dembiyadyo ka dhan ah qabaa'ilka muslimiinta ah sida iyagoo isirsifeen kula kacaya dadka deegaanka iyo hantidooda cadowga ayaa si gaar ah u beegsanaya qabaa'ilka alfulaan kuwaasoo ay ku eedeynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka holacaya mandiqada saaxilka ee qaaradda afrika dhinaca kale weerarada mujaahidiinta ee dalka burkina faso ayaa si xowli ah kaga soconaya gudaha dalkaas wararka ka imaanaya burkina faso ayaana sheegaya in weeraro dhacay maalmihii talaadada iyo isniinta ay sababeen dhimashada tobannaan ka tirsan ciidamada burkina faso taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda waagaduugu ayaa sheegay inay samaynayaan maleeshiyaad macawiisley ah si ay isaga caabiyaan weerarada mujaahidiinta milatariga burkina faso oo lagu naafeeyey dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta ayaa bilaabay qoridda maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaal xoolo dhaqato u badan dowladda faransiiska iyo midowda yurub ayaa la sheegay inay tallaabadan qarash badan ku bixinayaan si ay burburka uga badbaadiyaan ciidamada xukuumadda burkina faso ee lagu daaliyey dagaalka ka socda galbeedka afrika mu'asasada azalaaqa ayaa sidoo kale faafisay isdaar maqal iyo muuqaal ah kaasoo ay ku soo bandhigayso howlgalkii saldhigga jiibu filimka ayaa soconaya daqiiqado kooban waxaana ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo xoog ku galaya saldhigga ciidamada burkiiniyiinta iyagoo soo furanaya gaadiid dagaal iyo saanado hub ah weerarkan oo dhacay isbuucii lasoo dhaafay ayay mujaahidiinta ku sii daayeen lixdan iyo toddoba ka mid a maxaabiista muslimiinta ee sida gardarrada ah ugu xirnaa saldhigga jiibu mujaahidiinta ayaa maxaabiista ku raraya gaadiidka waxayna iyagoo xur ah u garbilayaan deegaano nabdoon
nema alsila maako ɗaakutaji ɗum wonno kuɗaɗi allah heferɓe bannoɓe diina allah nangiri ɗum en sababu hoɗume sababu gurƴinayi kaafay gooto sababu donkani ɗum wonno mo jaahi diina en allah hokkimo jaahi diina en ɗum woni jaalagal e dow dhanka kale dowladda itoobiya iyo kooxda t b lf ayaa heshiis xabad joojin ah kala saxiixday dowladda itoobiya ee uu hogaaminaya abiy axmed iyo kooxda t b lf ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah uqaabilsanaha ergeyga midowda afrika ee wadahadalka ayaa ku dhawaaqay in heshiis xabad joojin ah uu dhex maray labada dhinac wadahadalladan oo ka furmay dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay dalka koonfur afrika ayaa waxaa qaban qaabadiisa lahaa ururka midowda afrika muddada la qorsheynayay inuu soconayo shirkan ayaa ahayd shan iyo labaatanka soddonka bisha oktoobar taasoo suurageli weysay kadib markii ay dhinacyadu dalbadeen in wakhtiga loo kordhiyo wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey oo foolkafool ah oo ay xubnahani isku hor fadhiistaan labada dhinac ayaa weli iyagu xaggooda wax tafaasiil ah ka bixin heshiiskan laakiin ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa maalinnimadii isniinta sheegay inay isku dayayaan in t b lf ay ku qanciyaan in sharciga ixtiraamaan dhanka kale ergeyga maraykanka u qaabilsan geeska afrika ayaa weli ku sugan dalka koonfur afrika isagoo sida la sheegay indhaindhaynaya shirka islamarkaana u xusul duuban sidii wadahadalka looga dhigi lahaa mid midho dhal ah qodobada ku cad heshiiska waxaa ka mid ah in xabad joojinta mabda' laga dhigo islamarkaana lasoo gebagabeeyo colaadda t b lf ayaana lagu qasbay in hubka culus ay ku wareejiso dowladda itoobiya taas beddelkeedana ay labada dhinac si deg deg ah gargaar u gaarsiiyaan malaayiinta qof ee ku go'doonsan ismaamulka tigreega سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad muuqaalo tixana ah oo ay mu'asasada alkataa'ib ka soo diyaarisay shirweynihii dhowaan u soo gebagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga ah كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المسلمون هذا القرار وهذين القرارين اللذين سمعتموه وقرأتموهما عليكم هما اللذين نؤمن به ونعتقده ونشهد الله بهما أمام الله يوم القيامة وهذا البيان وهذا القرار أيام نفتي لشعبنا الصومالي الإسلامي ولجميع إخواننا وشعوب المسلمين في أي زمن كانوا وفي أي مكان وجدوا ayaanadaa iyaga ahay walaalheen ay akhriyeen ayaanu aaminsannahay waanu ictiqaadsannahay oo aanu ilaahay uga diin yeelanaynaa oo aan hortiisa markhanti kaga furi doonnaa inaanu qornay oo fadwoonnay waanu leenahay ka beri noqda ibaaxyada iyo ilxaadka ay wataan dadka gaalada mustacmiriinta u khidmaynaya ee dalkeenna u tasxiixinhaya u sugahaya siday shalay badaha iyo u gadanayeen iyo birigaba maanta dalkii oo dhan si caadiya cadowgii ugu sallimaya waxaa la yidhi mawd waxaa u dhowaa yaa u dhawaaya waxaa lakaa hadda la sii sido shalay oo shalaya baynu dhegaysanaynay dekedii garacad ee dadka muslimiinta ah ee muwaadiniinta ay maalgashadeen lacagtooda ay gashadeen meel kale aan laga keenin dad baa boqol boqol bixin jiri waxaa la yidhi bishii qofka ka qayb gelaya waa inuu keenaa kun dollar markaasaa nin baa isku qoraya kunka dollar toban qofoo kaleo boqol boqol bixisuu soo aruursanayaa bil walba wuxuu dhiibayaa kun dollar juhuudda noocaasa dekadii lagu dhisay shalay waxaa lagu wareejiyay etoobiya waxaynu sheegeynaa ku celcelinaynaa in badan dalku waa etoobiya etoobiyana waa etoobiya etoobiya waynu naqaanaa waa ortodokisa waa salraac quruna oo masiixyada ku dhegan adduun iyo aakhira midna inooma ogola aynu ku kufrinno iska dhicinno billahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على على على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيان كصوب حي هي فتوى الصوب حي وحوي وحن أمسنا هاي وأن كدين دقنين قد تبين الرشد من الغي حقيقة بعض ذي نواك العضادين ليهلك من هلك عن بينه وyaxyaa man xaya can bayina qofkii doonaya nolol wanaagsan oo islaamnimo ah oo tawxiid ah inuu ku noolaado waddadiisii waa la tusa qofkii doonaya inuu halaagsamo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aragga basiirada ka qaadayna waddada uu ku sugan yahay waa la tus faman shaaa falya- falyu'min waman shaaa falyakfur waxaan leeyahay waxa la caddeeyey dowladda calmaaniyadii dimuqraadiyadii iyo dowladdii islaamku waxa ay kala yihiin iyo mid walba xukunkiisii ayaa la caddeeyey mid walbii daartiisiina waa la caddeeyey iyo wuxuu ku noqday oo xaqiiqo ku yahay waxaa lagu kala caddeeyey culimmadii inxiraafti iyo tu kale inta ka dhexaysa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay xaqii waa lidiin caddeeyey waxa weeyaan maanta adinkaa ayaa laydinka rabaa labadaa waddo inaad kala raacdaan ciddii doonaysa janno iyo islaamnimo iyo waddo toosan inuu ku noolaado dariiqii nebigii hadyigiisii raacana waddadii waa loo caddeeyay ee dadka mujaahidiinta garab u noqo muciin u noqo naasir u noqo naftaada iyo maalkaada caqligaada iyo cilmigaadana ku garab istaag duusan ilaahay khayr kula dooninna ilaahay subxaanahu wa tacaala afkaadii gacantaada hanaga qabto waxaan leeyahay qiyaadada xarakada jazaahum allahu khayran ma aadan ka gaabin taqsiirna kamaadan samayn inaad raadinaysaan juhuudna ku bixinaysaan ummaddaa ummaddeennaas inxiraafsan mujaahada ay ka kooban tahay anwaacday ka kooban tahay in hadba qolaba lagu dayeeyo in la soo jiido oo xaqa lagu soo dabaalo tan iigu dambaysana annagana yaanan yacni quruurna gelin yaanan quruur uusanna gelin yaanan kadsoomin yaanan maaragtay maxaan ku rahaa shaydaanka noo dusin ilaahay subxaanahu wa tacaala towfiiqdii sadaadkaan weydiisanno hada wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بارك الله فيكم جزاك الله خيرا الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري الحمد لله الحمد لله الذي هدانا على الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا مرت إلهي سبحانه وتعالى ما هدله إلهي أن نعمة نعمة الإسلام والإيمان إنك نعمة يا ما هدله ثم أعطنا ميك إلهي إنك نعمة نعمة الجهاد في سبيل الله wararaan jar horay horan jar jarno jaatu kule sinaakan dhaw yahay bilaawdi naam ilaahay nin darisiyay nawaafaji wa alhamdulillah ilaahay mahalla marka hatana may qabna arda maana naam oo la raawo naam tu nasr waqto oo may roogna ilaahay gaalada nin ku gargaari inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan min an-nasr fahum wajadu ma wa'adahum haqqan min al-hazima ya ma helna arda nasr ilaahay liman qaadi yagay ka haysana gaalada odowka iyo murtadiintiona maba helaanaha haziimadii iyo guuldaradii ilahay ban qaada helayoona markaasu meel ilay meel biliska daaro lika dagaalama bowla bagteedi idaalay wiirgalhaa bowla bagteedi lele bowla bagteedi falilah alxamdu washukr ilaahayinka mahadin ana badan ilaahayinka shukriina runti nacmo weyn ilaahayna siiyo ilaahayna ziyaadi ilaahayna ziyaadi nasro iyo may barda marana barwaaqada ilaahayna ziyaadi tan kale walaalayaal kulley unuma aan odayaal ano oo kastoo taariikh badan dheer iyo hama marni maraahil badan ha marni dowladii maxamed siyaad baar oo jaairida haytay kulley hukun shaah roogni hata hamara roogni wali fisaad efsagada hagsuume ogna marka kulley ma erana soobali un ana meeba on kamaa madan maay maayta lanki dabka dhii meel hari diba ku wareegde una daba hakdhini dab oo jaahil iyo hukun jaahil ha marni ya ilaahay nacmadiisa geeka maba hergalahayna kara hoystahaynaha maba hukum islaamiya oo kitaab ilaahina hukumahay ya marka dabkaas ha marin una wala fasaad ee faska dowladaas wadi jirtay kulli ogno ti abdirashiid sharma arka ada iyaalahayna walwiim ogaana laakin wala ku ogayni laakiin odayna tiis arda eedan ogayni aan hamara roogi jari wala meel fasaad ee faska kasoo wal ogi laakiin meel hani wadaha yaadu kuhum tangata la hawada may bo arda ti mama seed bar hona tan ku tan ku ku sey tan la ni wada ya mama seed bar osana man sujud le hor ma deng la irdal kan hatal sheega hay gali in sujud le hari ya galad oo bakteed ingiriis eh in sujud le hari masabantay ya wala tim hamasi wa kuma dhaxnin wada walaaleer taas ku gaashamanan soo difaanan meelana ulma u diinka ish ipono magamba dawlahooda nin wada diintan la faas la fasaadi la falahaaya dalkan la qabsada la fahaaya in isku ilaalinaan isku difaacnaan oo xajiisanaan nicmada ilaahay nasi oo nimatul jihaada nimatul nasre nimatul mayba hum bi kitaab ilaahi taala oo kada kitaab ilaahi nin hukumahay sunada sukran nin hukumahay geeka soomali arday maran nicmatan kuwiin baan horma marna laakiin ma baahan taa dhoojis xajiis ilayna tays inka zulufana oo mayba arday ka waarafadi inay la kasal galay bahanyi taasna ma balkalaah in jihaadka linkaa شبك يو مرن يو دتك أرض ما المضر مانتيو جهات إن كانوا أذوك الضوء ما يوري إلهي نيل جرى إلهي ما بان أرهم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إلهي منك بشرى واعلموا يا أن الله مع المتقين إلهي مع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قاتلوا الذين لو نكم لكم فليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين معنا الله إلهي واي نبي الله موسى مرنا كله مدفع رونج ذلك كديري ومشي لصعودة مهري كلا إن معي ربي سهديني إن معي ربي سهديني إلهي معي أنا قدي إلهي هنوني مركم واي بدي اللي قدي إلهي مرنا كل بيوغل كشل قاضي راح يجي إن جينين كبي هو بس مودي أرد أدوب كين ولا كهوبي يا راد بيوكر لهم شانة ولا لا يونا لحظة تم دقيقة ديال يلكو باي فران دجي مركم واي الله معنا إلهي اللي جرى ما نهوغنا أدوكن كقولي سدانا مركا إن شاء الله تعالى نيد هلسو بيوي may barda markaan udub kalan ku heer isku dhawaah isku reebay ilaahayna ila jara garabka aan roogsada udubka dhijibi garadan aad udubka dhijibi gaar ay musmid aan gareer taas marna kulli ilaahay ku tuulana sallallahu alayhi
دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبة ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله